bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha januwari sannadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xasan sheekh maxamuud iyo faroole oo muqdisho ku kulmay siyaasi cali xaaji warsame oo shalay ka degay magaalada muqdisho kana hadlay arrimo dhowra qayb ka mid a shirkii jaraa'ida madaxweyne ku-xigeenka puntland dhowaan garoowe ku qabtay ayaad sidoo kale maqli doontaan xukuumadda somalilan iyo telesom oo isku afkartay in dib loo dhigo go'aankii dhowaan ay somalilan saadka ugu beddelaysay qaybo ka mid a lacagta somalilan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakiya dunida anigoo khadar cawlah iyo stuudiyaha daljir ee buhol idinka soo jeedinaya xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdirashiid bashiir maxamuud mahadsaned khadar cawl ismaaciil madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa weli ku howlan safar uu ku marayay deegaamo ka tirsan bariga gobolka karkaar ee puntland waxaana wafdiga madaxweynaha ku hogaamiyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda puntland iyo qaar ka mid a ismada goboladaasi madaxweynaha dowladda puntland oo u ambabaxay degmada bandarbayla ayaa waxa uu kusii hakaday deegaamo dhowr oo ay ka mid ahaayeen mareer qoton iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmadaasi iyo deegaamo kale waxaana halkaasi uu warbixinno kaga dhagaystay qaar ka mid a dadka reer guraaga ah iyo kuwa ku nool deegaamada uu madaxweynuhu safarka ku maray wafdiga madaxweynaha ayaa waxay sidaan raashin gargaar ah oo lagu tala galay dadka kusoo hayaamay deegaamadaasi iyo weliba kuwa ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gobolada puntland qaarkood ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero milatari ee ciidamada dalka kenya ay ka degan yihiin duleedka magaalada kulbiyow al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay qabsadeen xeradaasi ayna waxyeelo weyn u geysteen ciidamada dalka kenya halkaasi oo ay sheegeen inay ku dileen konton iyo toddoba ka mid a ciidanka dalka kenya afhayeen u hadlay ciidamada dalka kenya oo lagu magacaabo bowlo naguna ayaa waxa uu diiday in al-shabaab ay ka dileen tirada ciidanka intaasi la-eg laakiin ma uusan sheegin baaxadda uu leegyahay khasaaraha kasoo gaaray ciidanka dalka kenya weerarka lagu qaaday xerada ay ka deganaayeen halkaasi guddiga loo xilsaaray doorashada madaxtinimada ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku guda jiraa diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee dalka soomaaliya xogayihii hore ee dalka maraykanka iyo agtirada ajishaa sharciga big bang theory ayaa waxaa labadooduba ay sheegeen inay muslimiin ahaan ay isu diiwaangelin doonaan haddii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu sameeyo diiwaangelinta u gaara dadka islaamka ah ee ku nool dalkaasi maraykanka madalena albright oo ah siyaasi iyo weliba sidoo kale mayim biyalika ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin diiwaangelintaasi iyagoona uga gol leh inay kasoo horjeestaan qorshaha madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump uu ku damacsan yahay diiwaangelin gaar oo loo sameynayo dadka islaamka waxaana sidoo kale ay ku doonayeen arrinkaasi inay kusoo bandhigaan inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan walaalahooda islaamka ah ee ku nool dalkaasi maraykanka dhalinyaro badan oo soomaaliya oo ku nool dalkaasi maraykanka ayaa walaac xoogan ka qaba in dib loogu soo celiyo dalkooda hooye ee soomaaliya maadaama aysan haysan sharciyada ay ku deganaanayaan dalkaasi nuur maxamed maxamuud oo ka mid a dhalinyarada ku nool dalka maraykanka ee aan sharciga haysan ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay cabsi weyn ka qabaan in dib loogu soo celiyo dalka isagoona sheegay in dhowaan markii dalka maraykanka laga soo celiyey ku dhowaad boqol dhalinyaro ah haatanna dib loo ururiyey ku dhowaad sagaashan kale oo uu sheegay in loo sheegay inay macquul tahay in sida ugu dhaqsaha badan dib loogu celiyo dalkooda hooyo ee soomaaliya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu horey u sheegay in dhalinyaro badan iyo weliba sidoo kale dad badan oo islaam ah oo aan haysan sharciga dalkaasi maraykanka dalalkooda dib loogu celin doono ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa waxay noqotay hogaamiyihii ugu horeeyey ajnabiga ee la kulma madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump tan iyo markii uu jagada qabtay asbuuc ka hor may ayaa waxay socdaal ku tagtay aqalka cad ee dalkaasi maraykanka maalinkii jimcada ee shalay ahayd lasoo dhaafay iyadoona halkaasi wadahadallo xasaasiya kula yeelatay madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka waxaana qodobadii laga wada hadlay ka mid ahaa arrimaha ganacsiga iyo xilliga rasmiga ah ee dalkaasi u k uu doonayo inuu ka baxo qaaradda yurub inteeda kale labada hogaamiye waxay sidoo kale ka wada hadleen shaqooyinka nato iyo arrimo la xiriira xiriirka diblomaasiyadeeda dalalka reer galbeedka iyo weliba sidoo kale dalkaasi ruushka ugu yaraan shan iyo labaatan xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin xisbiga muxaaradka ah ee b k k ee dalkaasi turkiga ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraro cirka ah ciidanka dalkaasi turkiga ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah deegaamada ay ku sugan yihiin kooxahaasi mucaaradka ah ee ku sugan dalka ciraaq deegaamada ay ka maamulaan kooxaha kurdiyiinta ah warqoraal oo kasoo baxay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka dalka turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in konton iyo toddoba ka mid a kooxda b k k khasaare laga soo gaarsiiyey iyadoona shan iyo labaatan ku dhowaad ka mid ah halkaasi ay ku dhinteen kadib markii ciidamada cirka dalkaasi turkiga ay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaamada ay ku sugnaayeen lix iyo tobankii bishani janawari ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka afar ka mid ah ciidanka booliiska afar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska dalkaasi turkiga ayaa lagu dilay laba kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray qarax lagu aasay waddada dhinaceeda goob ay ku sugnaayeen warkii koobnaa ee barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida dhegaystayaal saaka waa iga intaasi aan dib idin ku celiyo khadar cawl ismaaciil iyo barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida mahadsanid cabdirashiid aan ku bilaabe shalay waxaa muqdisho ku kulmay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha mudaxileedkasoo dhammaaday oo marka la raba in la doorto iyo cabdiraxmaan faroole oo isaguna ah musharax u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya hadal kooban ay saxaafadda siiyeen markii kulanku soo dhammaaday ayay ku sheegeen in ay ka wada hadleen arrimo ku aadan doorashooyinka iyo sidii ay si cadaalada ugu dhici lahay doorashadu hadalka waxaa ku hormaray xasan sheekh maxamuud bismillahi alxamdulilah madaxweyne farole waa dee mas-uul soomaaliyeed waaye waa run waa murashax aniguna sidoo kale murashaxaan ahay taa dee horumarka soomaaliya ka mid tahay iyadoo saaxiiba la yahay la wada sheekaysanayo la wada qaxwo cabayo in haddana maxaan ku idhahdahay siyaasadda lagu lagu tartamo nidaamka jiray oo degsanaa dhexdiisa lagula tartamo haddee anagu oday soomaaliyeed talada soomaaliya iyo muddadii kumeel gaarka ee dadkiina kumeel gaarnimada dalka kasoo bixiyo ka mid ahaa marka magaalada muqdisho yimiday marka dee intii uun dee xushmo iyo karaameyn ugu lahaa weeye laakiin siyaasadda waa halkeedii bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu caleyh wasalam sida hadda madaxweyne xasan sheekh maxamed sheegay dee anigu meesha waxaan u imi doorashada inaan ka qayb galo murashax baan ahay labadooda murashax baan ahay isaguna waa madaxweynihii oo aan weli xilkii aan wareejin aniguna waxaan ahay senatoor codna leh murashaxna ah waana soo wada shaqaynay way casumay waana ku haboonay ina casumo hadee martibaan ahaa isagaana weli meesha hadda la joogo madax ka ah inaan ana ajiibno waajib bay nagu ahayd aniga iyo xildhibaano badan oo ka yimid puntland iyo intii la shaqaynaysa intaba aad baan uga mahad celinaya martaqaadka uu noo sameeyey waxa soo aaddana waa ka wada hadalnay inay si cadaalada waxwaba u dhacaan maalmihii kulwaa waa lasoo dhaafay wax layska sheeg sheegi jiray oo kambeynka qaybta ka mid ahayd marka wixii tagay tagay waxa hadda joogaa waxa weeye in si fiican loo wada galo doorashada ciddii guulaysatana lala wada shaqeeyay saasaan ku dhammaatay insha allahu tacaala waa haga barnaamijka saakaiyo dunida ayaad weli dhegaysanaysaane siyaasiga cali xaaji warsame ayaa shalayta ka degay magaalada muqdisho waxauna ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin abaaraha iyo doorashooyinka ka dhacaya dalka waxaan aaminsanahay maantay soomaaliya inay u baahan tahay in dhiiggeeda la badbaadiyo dadka islaamka ah oo xasuuqu ku socdo waxaan doonayaa inaan tilmaamo waddanka abaare xoogla ka jira soomaaliya abaarta maanta ka jirtaahi kama sahlana ama kama fududa midii soo martay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo shantii waxay keliya soomaaliya maanta uga duwan tahay inaanay lahayn dowlad u gurmanaysa oo dadka soomaaliya dhibaatadaa ku habsatay la qaybsanaysa soomaaliya abaartii dabadheer waxay dhacday wakhti dalku awood dowladeed leeyahay waxayna abuurtay in dadka asalka oo ah soomaaliya noloshoodana ku xidhan tahay oo reer baadiyahaah dadkaas noloshoodii iyo wixii xoolahooda u harayba la badbaadiyo waxaa maanta muuqata inaysan dadka soomaaliyeed min saylac ilaa raas gamboon ilaa raas casayr inaanay muuqan gurmad cad oo loogu talagalay oo lagu badbaadinayo naftooda iyo xoolahooda siyaasi cali xaaji warsame ayuu kaasi ahaa xukuumadda somalilan iyo shirkadda telesom ayaa isku afgartay in dib loo dhigo wakhtiga la dhaqan gelinayo go-aan ay xukuumadda somalilan dhowaan soo saartay oo ku aadana in adeega saad oo moobilka lacagaha la ysugu diro ay shirkaduhu u bedelaan lacagta somalilan wixii boqol dollar ka yar wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi iyo mas-uul ka socday telesom ayaa shir jaareed xalay ku wada qabtay madaxtooyada hargeysa xukuumadda somalilan iyo gaar ahaan guddigii hawshan qiimo u yeelidda shilinka somalilan madaxweynuhu u xil saaray iyo madaxda iyo odayaasha shirkadda telesom kulan baanu galabta halkan ku yeelanay kulanka ujeeddadiisu waxay ahayd inaanu ka wada hadallo dhaqangelintii go'aamadii xukuumaddu ay soo saartay ee salka ku hayay sidii loola dagaalami lahaa qiimo dhaca shilinka somalilan oo beryahan dambe runtii dhaawac weyni gaadhay qaran waliba wuxuu leeyahay cumlad u gaara iyo calan u gaar ah cumladda dalkan sharciga ahi waxa weeye shilinka somalilan qawaaniinteenna iyo shuruucdeenna tilmaamaysa xukuumadda talada haysana waxaa ku waajib ah inay ka shaqayso sidii ay u kobci lahayd lacagtu qiimana u yeelan lahayd shirkadaha muwaadiniinta iyo muwaadiniinta guud ahaanna waa waajib saara weeye marka arrintaas ayaanu ka wada hadlaynay sidii loo dhaqangelin lahaa waxaa ka mid ahaa qodobadii soo baxay in adeegyada io dahab iyo saadka muxuu ahaa laga saaro wixii ka yar boqol dollar oo ah laba dhijit ama laba nambar wixii ka yar in laga saaro ku iibsigooda iyo isu diristooda iyo wixii la mid ah oo taa macnaheedu yahay adeega saad iyo io dahab dawladdu ma xidhin ma xidhin waa caddaynaynaa arrintaa iyadaa far waaweyn baanu ugu dhigaynaa shirkadahaas muxuu ahaa telesom iyo dahabshiil adeegyadaani waa shirkadihii ugu waaweynaa waddankan mas-uuliyad baa xukuumad ahaan naga saaran ilaalintooda iyo muxuu ahaayey iyo korintoodaba iyagana mas-uuliyad weyn baa ka saaran qarankooda inay ilaaliyaan maslaxaddiisa guud iyo jiritaankiisa adeegyadaa saadka iyo io dahabka lama xidhin wixii boqol doolar ka weyn sidoodiiba u shaqaynaya wax loogu iibsan karaa wax loogu kaydsan karaa waxay ahayd lacagta intaa ka yar in laga saaro sistemka ujeeddaduna waxay ahayd lacagtaasi waxaa halkeedii gelaya shilinka somalilan baska in lagu raaco muxuu ahaaye hudheelka wax lagaga cuno shaaha lagu cabo kabaha lagu baalashaysto nuxurka ugu weyne waxay ahayd in lacagta somalilan ay hesho fakaag ay ku socoto innagoo muhiimadda ay adeegyadaasi inoogu fadhiyaan garwaaqsan maanu wada xidhin qaybtaas bay ahayd go'aamadu ka jujubaya shirkadda telesom madaxdooda halkan aanu ku kulannay waxaanu in badan ka wada hadlaynay sidii go'aankaa loo fulin lahaa waxay ka cawdeen waxaanu inuu yahay system wakhti dheer lagu sameeyey u baahan wakhti sidii looga saari lahaa systemkaa waxay kale oo noo soo bandhigeen muxuu ahaa in xilli abaaneed lagu jiro dad badan oo muwaadiniin ay saadadka lacag ku haystaan goobo ay wax kala baxaan ka fog oo muxuu ahaayey miyada iyo goobo leh qaarkood xadka ka tallaabeen qaar somalilanba dhinac kale uga baxeen waxay noo soo gudbiyeen farsamo ahaan inay arrintaasi adag tahay waxaanu isku raacnay laba qodob kow in go'aamadii xukuumadda la meel mariyo oo la fuliyo shirkadda telesomna ogolaatay in go'aankaa la fuliyo laba waxaanu garwaaqsanay in shirkadda telesom adeega saad muxuu ahaayey cabadkinkoodii ahaa in waktigii siddeed iyo afartankii saacadood aanu u qabannay uu farsame ahaan ku yari inay systemkaa beddelaan waxaanu markaa isla qaadanay in la qabto aanu farsamo guddi farsamo qabanno oo nagala talisa annaga xukuumad ahaan xilliga ugu habboon ee lawaktigaa la jaangoynayo in systemkaa laga saaro muxuu ahaayey wixii boqolka ka yar iyaguna proposal ay ayay maantala dee noo akhriyeen way noo keeni doonaan annaguna khubaro madax bannaan baanu xukuumad ahaan la tashanaynaa sida softwareka iyo systemkaa waktiga laga saari karayo arrintaa waa isaga soo noqonaynaa waxaanu caawa halkan ku caddaynaynaa in muxuu ahaayey shirkadda telesomna ay naga aqbashay inay go'aamadii meel mariso waxaanu kaloo halka ku caddaynaynaa inaanu annaguna ka garwaaqsanay in wakhtigu ku yaryahay wakhtiga dambena aanu isla meel dhigi doono markaanu khubradaa kaashanno dhinaca kale waxaa halkaa aanu ka caddaynaynaa shirkadda habshiil group inay warqad noo soo qortay rasmiga oo ay iyaguna go'aamadaa ku aqbalayaan haddii eebayd mayo dhammaantoodba waa u mahadnaqaynaa shacbiga somalilan waxaanu u caddaynaynaa ujeeddada waxaan laga looga golleeyahay inay tahay in lacagteenna aynu qiimo u yeelo lacagteenna inay shaqayso muwaadiniinta waxaanu ku dhiirinay inay lacagtooda isticmaalaan maaha lacagtoodu mid cid koox gaara iyo cid gaaray leedahay ee qaranka oo dhambaale waxaanu kale oo muwaadiniinta u sheegaynaa xukuumaddu inaanay ahayn kuwa la cola shirkadahooda waaweyn ee koray waxaanu muxuu ahaayey waa u mahadnaqaynaa shirkadahaas telesom ay maanta neela joogto baabshiil oomaar dhammaantood waa shirkada danaha guudna wax ka qabta abaaraha dibudhiska dalka muxuu ahaayey waxyaalaha waa cashuur bixiyaal dowladuhu way ilaaliyaan shirkadooda cashuuraha bixiya laxad jecladiunbaa isu kaaya keentay oo iyana maslaxaddii shirkadday difaacayeen anuguna maslaxaddii qaranka ayaanu difaacaynay wadahadal dheer baanu gallay muxuu ahaaye aada iyo aad baanu dhinac walba u dhignay halkaasaanu ku urinay aada iyo aad baa umahadsantihin بسم الله الحمد لله وزيرك وأم هاتسين هاي وزيرك مدحته يد الصومال لان مدن محمود حاش عبدي وزيرك وأم هاتسين هاي وحا شركة دهان سيدا وزيرك الشاقي إلا قلبت إلا عاوة أن ودفدنا قددي مدحونا جمهورية الصومال لان وحل ساري وحكا قابط كسحر بركة shilinka somalilan runtii wadahadal dheer garowshiyo dhinac walba ka yimid waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa guddida iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamuud ziilaanyo waxaa arinku uu ku dhan yahay waxa weeyaan intaa uu wasiirku sheegay waxaanu isla qaadanay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oonu u hoggaansannahay go-aankaa uu madaxweynuhu guddoomiyey golaha wasiiraduna ay soo saareen arrintu arrin farsamo ayay u baahatay waxaa kaloo aan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego waxaan halkan macaamiishayada uga sheegaya aan uga gudbinayaa in adeeggii wax isbeddeli aanu jirin waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doonno iyada oo guddidaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dhow la yeelan doonno aada iyo aad ba umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
madaxweyne ku-xigeenka puntland oo dhowaan shir jaraa'id ku qabtay magaalada garowe ayaa qaybaha dambe shirkiisa jaraa'id oo wariyaasha su-aala weydiinayeen waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan dhacdooyin dilal ah oo ka dhacay qaybo ka mid a puntland iyo sida ay xukuumaddu uga howlgelayso waxa uu kaloo ka hadlay kiisas kufsiya oo qaybo ka mid a puntland ka dhacay iyo dadka isugu soo hanyaamay deegaanada puntland ay rabaabku ka de-een marka ugu horreysa runtii kayskii ka dhacay korcad arrimihii xagga shaqaaqada ka taagnaa waxaan rabaa runtii inaan uga mahad celiyo maamulka ahlusunna waljamaaca si wanaagsan oo iyaguna ay ajri iyo xasanaad iyo ogaansho aanu u ognahay ay ku jirto aad baan dowladda iyo madaxweynaheedaba aan uga mahad celinayaa si wanaagsan bay nooga shaqeeyeen gacanku dhiiglihiina waa la soo qabta waxa keliya la doonayeyna waxa weeyaan in gacanku dhiiglaha la soo qabto dabadeedna wixii lagu heshiiyey uu ahaa ninkii wax dila in la soo qabto lagu wareejiyo reerkii reerkii marka lagu wareejiyana isaga yay u taallaa inay ma qaadanayaan iyo inay dilanayaan insha allah dhaqsaa taasi u suurtagelisa haddii uu alla idmo howlaha kale ee nabadgelyada waxaan leeyahay xalay ugu dambeysay muuse xaaji faarax yaa yaa lagu dhaawacay boosaaso gacan ka xaqdaran baa dhaawacday ilaa iyo imanka ciidamadaa baadhaya hab ay u dhacday ma aan wada helin laakiin marka ay dhacday isla markiiba waa laii soo sheegay shira xaaji faarax waanu wada hadalay waa uga tacsiyadeeyey isagana waxaan leeyahay muuse caaqil muuse nin weyn buu ahaa caan ah oo dadka waaweyne laga yaqaan bariga ilaahay baan ka rajeynaya in caafimaadkiisa dib u haro markii ugu dambaysay qalliin buu ku jiray saaka maan wicin wartamaan helin laakiin waxaan ilaahay uga baryayaa si dhaqso ah in yani uu caafimaadkiisa dib usoo laabto waad ogtihiin wareeyaal magaalooyinkaa kale afar iyo afarka saacood dee waxbaa ka dhacaya oo weliba wax weyn iska daa soomaaliya yurub iyo maraykanka iyo australia waxa ka soconaya ad ogtihin marka loo eego waxa adduunweynaha ka dhacaya waxa puntland ka dhacaya waa dhibic rooba oo badda ku dhacday waa drip drop in the ocean way fiicnayd yacni inaan haba yaraata hase badnaatee waxbaba ka dhicin laakiin natureka yacni duunka ama dadka yaaba nooca ah habiil iyo qabiil baa isdilay ya marka waxaan waa wax iska sii socon doona weligeenba intaynu jirno waa natureka nolosha oo dhan ba iska caynkaasoo laba walaalaa isdilaya marka waxyaabahan dhacdhacaya way yar yihiin dowladduna waxay iska xil saaraysaa si ay sidii ay nabadgelyadii dalka runtii ay usugi lahayd wayna ku dhex jirtaa qandalaanu joognaa galgalaanu joognaa gaalkacyaanu joognaa waxaanu joognaa meel kasta oo wax ka yimaadaan ilaa yani waad ogtihiin insha allah taana waxbaa laga qabnay galdogob ilaa iyo imika waxaad ka waraysaan jananka blaceka wasiirka cadaaladda wasiirkii haweenka iyo arrimaha qoyska intuba waa joogaan xeer ilaaliyihii guud ee dalka intuba galdago bay joogeen saakabana saakadan waanu wada hadlaynay xaaladuna meel wacan bay maraysaa galabta afarta galabnimo ayaa la ballansan yahay sidii aan shalayba idhi shareecada islaamka iyo muxuu ahaa banal koorka ama xeerka ciqaabta wax lagu xukumaa ee puntland marna iyo ama soomaaliba marnaba isma diidaan waxaa dantu inoogu jirtaa wixii beelihii wax isgaarsiiyey ee walaalaha ah oo kulligood reer wada galdogaba waxa ay ku heshiiyaan uun in dawladduna kula heshiiso yaan anugu qabaa waxa keliyay ku heshiin karaana waxa weeye inay yidhaahdaan waxaanu shareeca islaamiya baanu annagu wax ku xukumanaynaa taasna dowladda puntlandna ka hor iman mayso dowladda puntlandna ma diidana ka ay wax ku xukunteen maxkamadda u joogaana waa unkaa xagga hadday ku xukuntaan waa kula shaqeeyanaa waxay yidhahdaan nala qab baanu u qabanaynaa laakiin waxaan idiin sheegaya gabdhaha la waxyeeleeyey wixii daaweyn ah iyo daahin ah ee ay u baahan yihiin dowladda puntland waa qabanaysaa xamar baan loo qaaday haddii meel kale loo qaadayo aan u helo dowlad yacni farsamo ahaan iyo dawo ahaanba nagaga haboon waa u raadinaynaa waana qaadaynaa taa waxaanu gelaynaa marka wasiiradu dib usoo laabtaan iyo waxay kala soo kulmaan xaajaduna ilaa iyo imika meel wanaagsan oo aanu ku qanacsannahay dowlad ahaan bay maraysaa in dowlado kale ka hadlaan ama maamullo kale ka hadlaan runtii maama baahna puntland sideed iyo toban jir sagaal iyo toban jir weeye bay dowladahay sida waxu maamulatana waa taqaanaa hadday dowlad tahay hadday isibma tahay hadday odayaal tahay intaba iyadoonba wax qabsan jirtay hawlaheedana yani xalilan jirtay sidii wax ka duwanin ma jiraan insha allah hawshaasina sida ugu dhaqsaha badan bay usoo koobaysaa gaaleed
dhacdadaas gurdagoog arrinta la xiriirta hay-ado badan baa ka qoray beesha caalamka lafteeda waxbay ka qortay arrintan waxaa hadda la hadalhayaa in go-aanka puntland ay soo saari doonto laga yaaba inay faragelin ku yeerato hay-adaha caalamiga iyo beesha caalamka arrintaas maxaa ka warada hay-adaha caalamka ah annagu kama baqno waxaa loo faragelin ay ku yeelan karayaan dal xora baanu nahay dowlad baanu nahay sharci baanu leenahay isimaanu leenahay odayaal baanu leenahay waxgarad baanu leenahay yacni waxa annagu aanu ku heshiino waxa weeyaan ninna ku ixtiraami mayno alla wax yani saamayn ay nagu yeelan kartaana ma jirto haba yaraatee baqdii nagama jirto
gudambeyntii roobabka bariga ka daay puntland soomaali badan baa u saaray dadka guraaga ee gobolada waqooyi somaliland ka yimi ayaa iyaguna ka mida dafuuqiya madaxweynahooda uu qaban si uu ku bogaadiyay puntland waxaa jirta wara sheegaya in puntland ay ka codsadeen inay wafti usoo tiraaneen sooneen ee reer guraaga iyo xaaladda arrimaha noocaas maxaa yaa yaa u dirsaday yaa yidhi masn somaliland somaliland runtii anigu arrintaa ma maqal laakiin waxaa hubaal ah dadkana waa dad soomaaliya waxba nin siyaasi hadduu damco inuu ka- kala qoqoqdo ee, qoqobka yani kala xidhxidho ee, yani suurtogeli mayso waxaweyaan dadkani waa dad haddii ee, nin baa laga sheegay ajahay u haybsan haddaynu kulligeen isweydiino meelunba ayaya iga soo gelaysaa Ee, meelunbaa dhiig dhiig- dad dhiig eh, mixed blood baa kulligeen nahay moogta waxaa laga yimi waqooyigaa laga yimi waxaa laga yimi galmudug baa laga yimi eh, kilalka shanaad baa laga yimi kulligoodna waa wada joogaan waana dad walaala ah waxaan really bo- bogaadin yani u dirayaa iyo hambalyo dadka deegaanka aagga roobka ay ka da-een oo si walaaltinimo ah oo ay ku jirta qadarin iyo xushmad ummadda soomaaliyeed usoo dhaweeyey waxaanan ku bogaadinayaa inay ku sii wadaan waayo waad ogtihiin maalin roobku halkan buu ka daayaa maalinna gabiley buu ka daayaa waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed xuduud iyo gidaarkii eh, muxuu ahaa china eh, great wall of china eh, kuma kala xidhna meeshii la doonaba dadku waa u xor wuuna tegi karaa qofku wuxuu doono ama siyaasigu wuxuu doona ha yidhaahdo laakiin ummadda soomaaliyeed waa mid weeye waa walaalo dhaqan diin muxuu ahaa dhul wax kala xirxirayaa ma jiro waa la joogaan runtii inta aan idiin sheegayba waa joogaan waa hadal haatan waxaa la soo gaaray xubnihii joogtadaha ee barnaamijka ku hormar waxbinta cayaaraha iyo cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida dhanka horyaalka ingiriiska maanta kulamadii lagama ciyaari doono waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan efakaabaha ingiriiska nadiga liverpool iyo nadiga wolverhampton wanderers ayaa wada ballansan halka blackburn rovers iyo blackpool ay wada ballansan yihiin berlin iyo nadiga bristol city chelsea iyo bedford crystal palace iyo nadiga manchester city waa kulamada ugu xiisaha badan ee taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ay doonayaan inay daawadaan nadiga tottenham iyo webcom wanderers ayaa wada ballansan nadiga southampton iyo arsenal soo dhoweyn doona waa kulamada ugu xiisaha badan dhanka efekaabaha ingiriiska maanta oo la ciyaari doono dhanka zirada dalkaasi talyaanigana nadiga lazio iyo jawaaba verona inter milano iyo biskera dhanka laliigaha sbeenna kulamo ayaa laga ciyaari doona inkastoo afarta kooxood ee tartanka adag ku jira aysan maanta ciyaari doonin valerial iyo granada alevis iyo atletico madrid ebar iyo deportivo lacraya xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ee vega ayaa afar kulan waxay garaaxeen tababaraha kooxda arsenaal arza winger vega ayaa waxa ay sheegeen in tababarahani uu sameeyey arrimo aan wanaagsaneyn kulankii baalin kooxdiisu ay guusha ka gaadhay axaddii labiyo labaatankii bishan aan ku guda jirno labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba tababaraha kooxda arsenal winger ayaa waxa uu seegi doonaa sabtida kulanka southampton efakaabaha kooxdiisu ay la ciyaari doonto talaadada kow iyo soddonka bisha january watford kulan uu la ciyaari doono ee premier liigaha ingiriiska iyo sabtida bisha february afraad kulanka chelsea uu la ciyaari doono sabtida bisha february kow iyo tobankeedana kulanka hal city ee premier liigaha ayuu tababarahani ka maqnaan doonaa caawihiisa ayaa lagu wadaa inuu shaqadaasi sii qabto macalinkii soo barbaariyey ciyaaryahan miisi tababarahana ugu soo ahaa waayihiisa ciyaareed meesha uu kasoo bilaabay ee nadiga new only boys ernesto vejo ayaa waxa uu geeriyooday isagoo lixdan iyo shan sano jir ah koobka qaramada qaaradda afrika oo si xiise leh uga socda dalkaasi gabon ayaa haatan waxa uu marayaa qaybihii ugu xiisaha badnaa wareega sideedamaadka ekwatarfinalka ayaa la soo gaaray kulamada maanta la ciyaari doono xulka dimuqraadi congo iyo gaana ayaa wada ciyaari doono xulka qaranka masar iyo morocco waa laba xul oo si wanaagsan isu yaqaana waxaa la soo saaray wareegga afardhamaadka ee koobka boqorka dalkaasi sbain kadib markii lasoo gebagabeeyey wareeggii sideedamaadka inkastoo kooxda real madrid oo tartankan xiiso badan usii yeeli lahayd koobka laga cirib tiray nadiga salta figo iyo deportivo aleves atletico madrid iyo nadiga barcelona kulamada ugu horeeya waxaa la ciyaari doonaa kowda bisha febray ilaa labada bisha febray kulamadaasi oo noqon doona kuwo aada u xiiso badan lugta labaad ayaa sideeda bisha febray ilaa sagaalka bisha febray labaad la ciyaari doonaa
xubinta wargeysadana waxaa soo jeedinaya maxamuud cabdi ibraahim
mahadsanid xubintii wargeysyada caalamka iyo waxay qoreen waxaynu dhegeystayaal kusoo qaadan doonaa maanta wargeysyada kale ah new york bost oo kasoo baxa maraykanka iyo wargeeska myrer oo kasoo baxa wadanka ingiriiska aynu ku horeyna wargeeska myrer ee kasoo baxa wadanka ingiriiska ayaa soo qoray dowladda kuweyt oo dil daldalaada ku fulisay toddoba qof oo midkood qoyska boqortooyada ka tirsanaa dowladda boqortooyada kuweyt ayaa waxay daldashay toddoba maxbuus waana markii ugu horreysay ay dowladdu ay dil fuliso tan iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii dadkaasna waxaa ka mid ahaa qof ka tirsanaa qoyska boqortooyada sida wargeeska uu qoray waxaa lagu daldaray xabsiga dhexe qofka qoyska boqortooyada ka tirsan ayaa lagu sheegay faysal cabdalla al jaabir al sabaax waxaana lagu helay inuu dil geystay hub sharci darro ahna haysay dadka kale ee la daldalay waxay u kala dhasheen etoobiya masar filibiin iyo bangaladesh waxaana loo daldalay dembiyo kala duwan oo ay geysteen waxaana ka mid ahaa iskudaydil afduubasho iyo kufsi faysal oo qoyska boqortooyada ka mid ayaa lagu helay dembi ah inuu dilay qof kale oo qoyska boqortooyada ka tirsan sannadkii labada kun iyo tobankii wargeeska oo soo xiganaya tiftiraha bariga dhexe ee b b c da sebastanian usher ayaa waxa uu sheegay in ay tahay naadir balse aanay ahayn arrin cusub in dalalka qaliijku ay xidhaan amaba ay daldalaan dad ka tirsan qoysaska boqortooyada waxaana intaa uu ku daray intaasi ay caddayn u tahay in qofina aanu sharciga ka saraynin xubnaha boqortooyada ee hore loo daldalay waxaa ka mid ahaa nusra al enzi oo reer kuweyd ahayd oo lagu helay dembi ah inay dabqabad siisay taandho lagu dhigayay arooska ninkeeda oo xaas labaad guursanayay waxaana ku geriday konta qof oo kale dadka kale ee la daldalay wakhtigan waxaa ka mid ah laba ruux oo shaqaale guri ka ahaa oo u kala dhashay etoobiya iyo filibiin kuwaas oo lagu helay inay dileen xubno ka tirsanaa qoysaskii ay u shaqaynayeen iminkan aan soo qabto wargeeska new york bost oo ka soo baxa maraykanka ururka taalibaan ayaa donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka waxa ay u direen qoraal si askarta maraykanku ay kaga baxaan afghanistaan wargeeska ayaa ku bilaabay qormadiisa qoraal ay ururka taalibaan ay u direen madaxweynaha maraykanka donald trump ayay ku sheegeen inuu ciidankiisa uu kala baxo afghanistaan iyo inuusan qaraj badan ku khasaarin howlgalkooda midho dhalka lahayn sida qoraalkaasi ay kooxdu ay soo saareen lagu yidhi sidaasna waxaa daabacay wargeeska new york bost wargeeska oo qormadiisa sii wata ayaa waxa uu sii daba dhigay qoraalka furan ee taalibaan ay u direen madaxweynaha maraykanka waxay uga digeen inaysan ku hodmin wararka aan xaqiiqda lahayn ay u soo gudbiyaan madaxweyneyaal hore iyo weliba jenaraalada kale milatariga maraykanka ayaa waxay qabsadeen afghanistaan sannadkii labada kun iyo kowdii wuxuuna ku noqday faragelintii ugu wakhti dheeraa tan iyo dagaalka vietnam dhinaca kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu wax yar ka sheegay arrimaha dalka afghanistaan oo ay joogaan ku dhowaad ilaa iyo siddeed kun iyo afar boqol oo askari oo maraykan ah kaasina wuxuu ahaa wargeeska new york bost ee ka soo baxa maraykanka xubintii wargeesyadana waa naga intaas
intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii saakii dunida oo subaxnimadan idinkaga imaanayay stuudiyaha daljire buuhodle barnaamijkan lamid intaan isku arkaynana nabadgeli ಸುದುಮರ್ಬ ಕೋದಿಯೋ ಪರಮಡೇರ್ನಾದ